baarlamaanka puntland oo ku jira kalfadhiga afartan iyo koowaad ayaa fadhigiisa saddex-iyo tobanaad ka dooday habka shaqaalaysiinta shaqaalaha rayidka ee puntland baarlamaanka ayaa waxa ay ka yeesheen dood dheer sharcinimada hay-addan iyo sida ay kusii shaqayn karto
saddexda qodob waxay ahaayeen kow waxaa caddaatay hay-addu wax xeera inaanay lahayn kuna shaqaynayn haba yaraateen xeeroo saadinaanu jirin ay u kala baxaan iyaga gudahooda xeer kale oo mandate siinaya shaqooyinkooda ama job description inaanu jirinin wax structure oo qaab dhismeedo inaanay lahayn daad waxaa ka soo baxday wax xeera inaanay lahayn sida mudaniyu ugu horreeya u sheegay cabdixakiin anigu waxaan ka mid ahaa afartii xubnood oo guddigii arrimaha bulshada lagu daray oo loo xilsaaray arrinka inay tala ka soo jeedshaan wixii aanu isku waafaqnay waxay noqotay koow haddaannu fiirinnay hay-adahan ama wasaaradda ha noqoto ama kibishika ha noqoto dhammaantood oo weliba wasaaraddu boolisiga ay lahayd wax xeer ah oo hore u yaal oo shaqadan ku aaddan oo golaha la mariyey ma jirin waxaa jira sharciyadda uu mudani iga horreeyey ka hadlay waannu isweydiinnay laakiin waxaannu ogaanay hay-ado ilaa afartan ku dhow oo aan barnaamijkooda keenin inay jiraan
tix raacaya dooddii halkan ka dhacday oo goluhu ugu yeedhay wasiiradii iyo hay-addii shaqaalaha iyo guddigii kaleto imtixaanaadka dooddaas waxaa ka soo baxday oo isla qireen wasiirka iyo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii hay-adda shaqaalaha inaysan hay-addaas sharci lahayn waxaa jira oo sharciyad keliya haystana dastuurka oo qodobka boqol labaatan iyo sideed uu sheegaya xeerka shaqaalaysiinta dadku inay tartan furan lagu qaato iyo xeerka shaqaalaha ayaa wax sharci ah oo shaqaalaysiin ka hadlaya jira dalkeennan waxa weeye arrin jariime ah baa meesha ka dhacday oo lagula kacay shacabka aynu wakiilka ka ahayn hadday musuqmaatu tahay hadday cadaalad darro tahay iyo hadday dhaqamo kaleo xun oo diintu ka soo horjeeda ay tahay arrintaas aad waxaan u jeclaa in baarlamaanku uu meesha go-aan kaga qaato aan guddi loo saarinba marka la eego cabashada joogtada ah ee mar kasta ka soo yeedhaysa shacabka dowladda puntland ee aan wakiilka u nahay marka ay soo baxday inaysan haba yaraatee wax xeer ah aysan lahayn hay-adda shaqaalaha rayidka ah ee dowladda puntland ee hadda shaqaysa markii ay dhacday in shaqadii qaran ay la wareegeen dad aan lahayn shaksiyad qaanuuni ah oo aanu sheegeen xeerarka u degsan nidaamka dowladda puntland isla markaana geystay dulmiyo iyo jariimooyin waaweyn oo lid ku ah dowladnimada diinta islaamka xaquuqda bini aadanka mar kastana ku gafeeyey wiilashii iyo gabdhihii ubixii puntland wuxuu soo baranayey in lagu sameeyo cadaalad darro joogto ah taasoo wax badani ay u galeen badaha isla markaana naftoodii u halligeen
hay-addaasi intay dhisnayd waa garanaysaan intaa oo sano oo ay shaqaynaysay sharci ma lahayn yay ceeb ku tahay labada gol ay ceeb ku tahay golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka ay ceeb ku tahay dastuurkeennu wuxuu dhigayaa waxaan sharciyaddeeda la samayn yaa cid looma magacaabi karo xildhibaanadiina gawaarida laga xaraysanayo oo lacagta dheeraadkaa dusha laga saarayo xaggeebay tagtaa yaa ansixiyey middan aad hadda ka hadlayno mid ka sii foolxun baa taalla oo dadweynaha saaran war shacabka inaannu u dagaalanno oon ka ilaalinno dhibaatada hortaagan baa lagama maarmaan cadaalad darradu marka u horraysaa waxay ka timaadaa madaxda ugu sarraysa dalka oo ugu horreeya madaxweynuhu asagaa marka u horraysa tafniida asagaa wax kan kala reeba asaga cadaalad darrada kow asagay ka timaadaa dastuurka xeerjibin iyo dhaqanka hadday noqoto asaa u horreeya xeerjibin iyo dastuur saad la socotaan waxaad ogtihiin golayaasha dowla golayaasha deegaanka maxaa lagu kala diraa xeer bay leeyihiin low number seven la yidhaahdo waxaa yacni maxaa lagu kala diri karaa inay maxkamad soo caddayso asagaa go-aanka iska gaara saad la socotaan war haddaan cid wax ka qabanayno kow asaga aanu imbiij garayno maxaa yeelay wax wax shaqaa oo uu dalka si rasmiya ugu hayaa ma jirto marka u horraysa tan kale haddii cadaalad ay jirto oo aan leenahay war ilaahay aan ka cabsanno aan isfurayno waa sax ilaahay aan ka cabsanno aanu dhibaatada dalka haysata si fiican ugu tafaxaydanno oo aanu ka hor tagno waxaad og tihiin yacni maxaa dalka abaaraa ka dhacay waxaad og tihiin dalka dhibaatooyin fara badan baa soo maray waxaad og tihiin canshuuro dheeraadaha dalka la saaraa dadweynaha canshuur dheeraadaba oo ziyaadahaba dul saaran cid haba yaraatee ka hadashaa ma jirto ma waxaa wax laga qabto oo arrintaas loo gurmado oo laga hadlo arrintaa ilaahay aan ka cabsanno waa sax laakiinse annagu tabarteennu ma keliyaha hay-adda tan iyo wixii la halmaala keliyaha tabarteennu awood kale ma lihin miya dadkaanu waajibaadka u igmanay oo aanu mas-uuliyadda gacanta ka saarnay baa ugu horeeya xeerjibinta baa ugu horeeya yacni muxuu ahaa dastuur ku-ciyaaridda baa ugu horeeya ayaga waa inaanu fooda gelinaa oo la yidhaahdaa la soo qabtaa halkaa la keenaa oo u ka hadlaa madaxweyne ugu horeeya la weydiiyaa waxa ay ku dhacday sida tan waxa ay ku dhacday dastuurka uu dhinac ka marayo in asaga la weydiiyo wey annagu yaysan noqonin miskiin baa miska la fuulo leh yaysan noqonin yaanan dusha ka fuulin ninkaan odayaasha aan dusha yaanan ka fuulin dhammaan wixii cadaalad darro ah waa inaan soo qabanaa waxaan sakin garaynayaa anugu oo aan ku raacsanahay maxaa la yidhahdaa xildhibaan dhoobe iyo cabdiraxmaan waan sakin garaynayaa laakiin waxaan doonayaa in dhammaan wixii cadaalad darraa la qabto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland cabdixamiid sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in dood dheer kadib ay baarlamaanka puntland isku raaceen inaysan hay-adda shaqaalaha rayidka ee puntland haysan wax sharciyad ah golaha ayaa kala diray hay-adda shaqaalaha rayidka ee puntland waxaana ay dalbadeen in si deg deg ah sharciyadeeda loo sameeyo kadibna madaxweynuhu uu usoo magacaabo mas-uuliyadda hay-adda gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland cabdixamiid sheekh cabdisalaan ayaa intaa ku daray in shaqada hay-addu ay u qaban jirtay la hoosgeeyay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland
maanta taariikhdu tahay sagaaliyo tobankii bishii toddobaad two thousand eighteen baarlamaanku kalfadhigiisii koo iyo afartanaad ayuu ku dhex jiraa fadhigiisii saddex iyo tobnaad ajanduhu maanta wuxuu ahaa habka shaqaaleynta shaqaalaha rayidka goluhu goluhu waa ka dooday goluhu waa ka dooday aad iyo aad buu u falanqeeyey arrintaas cabashooyin fara badan oo dad oo nooga timin shacabka awgiis iyo meelo kaleoo kala duwan ayay aad iyo aad u falanqeeyeen aakhirkii goruhu wuxuu ka gaaray go-aan buu ka gaaray go-aanka uu ka gaaray si loo soxo oo loogu daneeyo da-yarta reer puntland ee waxbaratay ee shaqada ku tartamaya cadaaladna ay u helaan wixii tagay waa tageen waxa maanta jooga hasaan ugu mitidno ay u helaan xuquuqdooda iyo cadaaladooda nin walba waxaa goruhu go-aan ku gaaray in hay-adda shaqaalaha rayidka loo soo sameeyo sharciyo degdeg si deg dega loo soo sameeyo kadibna uu madaxweynuhu uu magacaabo gud hay-adda soo magacaabo intaa ka horeysana shaqada ay sii wado wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sidaas ayuu go-aalowka guruhu go-aamiyey waxaana aada iyo aada u rajeynayaa inay wax ka tari doonto sida hadda ay wax u socdaan nidaamka habka shaqaaleynta iyo imtixaanada inay ku saxmi doonaan baan u malaynayaa ayna ku qanci doonaan da-yartu oo ay ku kalsoonaan doonaan nin walba inuu heli doona cadaaladdiisii iyo siduu muxuu ahaa isugu filayay marka insha allahu tacaala hay-adda shaqaalaha rayidka ee puntland ayaa waxaa soo magacaabay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaana hay-addan lagu soo eedeeyey musuq maasuq iyadoo cabasho badani ay ka jirtay habka lagu shaqaalaysiiyo shaqaalaha rayidka ee puntland